madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guud laawi xuseen oo soo gaaray magaalada baladweyne ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka hiiraan xildhibaan iyo wasiir ka tirsan maamulka hirshabelle kulankan ayaa looga hadlayay sidai wax looga qaban lahaa fatahaadda webiga shabeelle oo ka geystay qeybo ka mid ah magaalada baladweyne iyo xalinta khilaafaadka ka dhex jira maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyta cusmaan ayaa kulanka ka sheegay qeybo ka mid ah magaalada baladweyne ay ku dhufatay fatahaadu geystay webiga shabeelle biyobaxana waa jirtaa oo ayduna col kala ah intaan kuwii guurayana soo gaarin webigiibaa inta dhergey ayuu soo fatahayno xalayna magaalays ayadoo nadiifaan ku hoyanay saa kale meelay istaagnayoon lahaynoo dhulkiinaba xaggaas iyo dhinacii ay ka soo boodeen maxaanku yidhahdaa meeshii baaramka ooli jiri hoosada dhinacii hoosadana waa ka soo fakadeen dhankii iskuulsha cali jamcaalna waa ka soo fakadeen xaggii maxaanku idhaahdaa shiirkolaha gadaashiisana waa ka yimaadeen markaasaa weerarmeelna soo marnaa ma weyn magaalada hadda qaxaa ku bilowday ayadana waxaa la yidhaahdaa liadershipka qofka hogaamiyaha waxyaabaha laga rabo shuruudaha waxaa ka mid a lakiga wax kale haddii la waayo lakiga madaxweynaha ayaa ilaahay dalaalo badan ugu keeni doonaa dabcan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan sidii wax looga qaban lahaa fataxaadda webiga shabeelle iyo xalinta khilaafaadka ka dhex jira maamulka gobolka hiiraan ujeedkaynu wuxuu ahaay booqashaan ku nimiday gobolka dhowr qodob ayaana ujeedkaynu ahaay ecladhaan badan nagu soo dhacwayso fatahaadoo wado webiga shabeelle deegaamo badan oo ka mid ah gobolka hiiraan inay hadda soo gaareen fatahaaduhu aan noola cadeeyey sida haddaba gudoomiya uu sheego uri magaalada qaybo ka mid ayba kusoo bilowdeen bal in laga tashado qaabkii laysaga maaragtay biyahaas loo maaray lahay na inaan ka wada tashano on iska garabsanno ayuu ahay qodobka labaad ee qorshaha noogu jiray qodobka saddexaad gudoomiya arrintaad ka dhawaajisay madmadow kasta ee jirana xalan ka gaarayn haddii la raalli ka noqdo xoogaa madmadowga ka jira iyo khilaafka ka jira maamulka dhexdiisana xalan u helaynaa ee maamulka dhexdiisa iskhilaafana waxay dhib ku tahay ama culeys ku soo kordha ay naqanaysaa shacabka ku nool hirshabelle waxaan ognahay sitobaankii lasoo dhaafay in gaadiidka uu kala xirmay qasab waxaa haddii gaadiidkii dhaqdhaqaaqu xirmana maciishadaa kor ukacayso waxayna culeys ku noqonaysaa bulshada ku nool guud ahaanna waa arki doonaa ummadda ku nool gobolka odayaasha dhaqanka iyo culamaa udiinka iyo guud ahaan waa arki doonaa maamulkana waa arki doonaa si gooni gooniyahan bulshadu arki doonaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo waxaan rajaynaynaa inaan biyaha soo socdana tala guud aan ka gaarno oon u tashanno laguna baraarugsanaado dhibaatada ka imaan karto sidaasna waa rajaynaa insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin